faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne iftaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaato radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaada saakana qodobadaad ku dhegaysan doontaan warkayga waxaa ugu dooroon khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cabasho ballaaran oo laga gudbiyey guddiga doorashada maamulka puntland diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare ee somalilan oo maanta lagu la soo gabagabaynayo faahfaahinno ka soo baxaya qarax ismiidaamina oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo booliiska soomaaliya arrimahaasi ka hadlay iyo daalibaan oo ku dhawaaqday xukunno adag oo dalkaasi waa la xidhiidha shareecada islaamka oo laga hirgelinaya dalka afghanistan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiga taariikhdun ay ku beegantahay shan iyo labaatanka bisha sebteembar sannada laba kun koob iyo labaatan warka waxaa soo saaray saaxiibkay shaafici sheekeeye silaasaga ayaa ii farsamaynaya iminkii haatanna kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan dhegeystayaal cabasho ballaaran ayaa laga soo gudbiyey guddiga doorashooyinka maamulka puntland oo isagu ka howlgelaya deegaanada maamulkaasi ururka mustaqbal efiye iyo dhallinyarada ayaa cabasho wadajir ah oo ka dhana guddiga kumeelgaarka doorashooyinka u gudbiyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini ogeysiiyana beesha caalamka saddexda udar waxa ay ku tilmaameen doorashada tijaabada ee mid baalmarsan dastuurka puntland laguna qancinayo qaran qaaraan bixiyaasha waxay ku baaqeen in laga dhursugo dhammaystirka maxkamadda sare in meesha laga saaro habka liiska xiran ee doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo maamulka dani uu bixiyo iyaboohi loogu talagalay ururada siyaasadeed ee diiwaangashan waxay saddexda urur soo jeediyeen shirweynaha ururada siyaasadda ka qayb galayaan si wax looga qabto daafurnaan la-aanta guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland saddexda udur waa saddexda urur waxa ay u arkaan doorashada tibeeg waa doorashada tibeag ka hor joogsanaysa mid tijaabo uun ah oo ah ururada aysan ku kala badin doonin waayo ururada aan looga codaynin dhammaan deegaanada puntland ay ka taliso ma yeelan doonaan sharciyad siyaasadeed siday hadalka u dhigeen khilaaf ayaa lagu soo warramayaa inuu soo kala dhex galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha iyo waa madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe iyo ku-xigeenkiisa yuusuf axmed hagar dabageed kaasoo saameyn ku yeeshay doorashada aqalka sare ee ka socota magaalada jowhar khilaafka ayaa ka dhashay kadib markii madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle uu dalbaday in si gaar ah loogu xiro kursi ka mid ah kuwa aqalka sare mid ka mid a musharaxiinta uu watay haddii kale aysan dhici doonin doorashada kursigaasi labada mas-uul ayaa khilaafkooda waxa uu keenay inay hakato doorashada socotay waxaana hadda ku howlan sidii arrintaasi dib loogu bilaabi lahaa guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle siddeed iyo tobankii bishan doorashadii aqalka sare ee ka socotay magaalada jowhar ayaa lagu kala tegey markii buuqiyo gacanqaad ah uu ka dhacay hoolka doorashada xildhibaano ka tirsan hirshabelle ayaa buuq iyo gacanqaad bilaabay xilli ay dhammaatay cod tirinta wareega koowaad ee doorashada kursiga lixaad ee aqalka sare oo ay ku tartamayeen shan musharax oo beesha madaxweyne ku-xigeenka ka soo jeedo oo mid ka mid ah uu tanaasulay falkaas waxaa lagu eedeeyey inuu fuliyey xildhibaan taageersan madaxweyne ku-xigeenka markii ay dareemeen in musharaxooda laga guulaysan rabo diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare ee kasoo jeeda deegaanada somalilan ayaa lasoo gabagabeynayaa maanta diiwaangelinta musharaxiinta u taagan aqalka sare ee gobolada waqooyi ee dalka ayaa lagu wadaa in maanta lasoo gabagabeeyo kadib maalinta beriya oo loo gudbayo waa tababarada ergada soo dooranaysa xildhibaanada aqalka sare diiwaangelinta ayaa bilaabatay maalintii khamiisteed waxaana guddiga ay sheegeen inay dardargelin doonaan hanaanka doorashada aqalka sare jadwalka waxaa ku qoran in doorashada ay bilaaban doonto waa siddeed iyo labaatanka bishan oo ku beegan maalinta talaadada ee soo socota waxaana doorashada ay ku eg tahay soddonka bisha sebteembar laba kun koob iyo labaatan doorashada ayaa waxay si wada jir ah u maamulaya guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed waxaana kor kala soconaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa la kulmay hay-adaha amniga isagoo amar ku siiyey inay xaaladda guud ee dalka waxa weyn ka qabtaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya rooble ayaa la kulmay taliyaha cusub ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka hoggaanka maxkamadda ciidamada qalabka sida taliyaasha nabadsugidda iyo booliiska gobolka banaadir qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu yiri ra-iisul wasaaraha ayaa faraya xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida inay baaritaan rasmiya oo degdega ku sameeyaan kiiska ikraan tahaliil faarac ra-iisul wasaaraha waxa uu amray agaasimaha hay-adda niisa iyo taliyaasha nabadsugidda iyo booliiska gobolka banaadir inay maxkamadda gacan buuxda ku siiyaan gudashada waajibaadka maadaama ay horey u jireen caqabado ay ka cawdeen guddigii horey loogu saaray kiiska igraan halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ooad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaadihii deegaanada ku dhow dhow halka magaalada dhuusamareebna aad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic eber magahertis dunida oo dhanna waxaad naga dhegaysanaysaan aaladda aan ku leenahay live streamka ee w w do radio cadaado dot com iminkana akhbaaraadka dibadda daalibaan ayaa ka hadashay qarax ka dhacay magaalada kaabuul ee dalka afghanistan raalli haad dhegeystayaal waa daalibaan ayaa xukunno ku soo rogtay dalkaasi afghanistan kuwaas oo la xidhiidha shareecada islaamka taliyii hore ciidanka baliiska diinta ee daalibaan ayaa sheegay in ciqaab lagu soo rogi doono dadka xatooyada sameeya islamarkaana dadka sinaysta iyo kuwa iyagu dadka dila wuxuu sheegay in ciqaabaha laga yaabo in lagu fuliyo waa lagu fulin doono meelo fagaaraa maadaama dhaqankaasi uu ahaa mid ka jiray maamulkii hore ee daalibaan kun sagaal boqol iyo sagaashan meyadii laakiin wuxuu meesha ka saaray carada ay dadweynaha ka qabaan dilalkii hore ay kooxda u fulisay wuxuuna yidhi qofna qofna noo sheegi maayo waxaa sharcigeennu uu noqonayo waxa uu sheegay in ay soo rogayaan shareecada islaamka islamarkaana qofka waxda gacanta la goynaya halka ka sanaystana haddii uu soo maray guur dhagax lagu dili doono haddii uusan guur soo marinna sida uu sheegay ama sharcida islaamku ay qabto jeeda lala dhici doono waxaa sidoo kale uu sheegay in qofkii qof dilah la dili doono sidoo kale hogaamiyahan ayaa sheegay in daalibaan ay diyaar u tahay waa mullah nuur turaabi in daalibaan ay u tahay waa daalibaan ay diyaar u tahay inay hirgeliso shareecada islaamka isagoo la hadlayay a b news ayaa waxa uu sheegay in dadka xatooyada sameeya gacmaha la goyn doono sidoo kalena ammaanka si weyn loo sugi doono waxa uu sheegay mullah nuuraddiin turaabi in daalibaan ay ka go-an tahay hirgelinta shareecada islaamka oo laga dhaqangeliyo dalka afghanistan waxaana arrinkaasi uu sheegay inaysan cidna uga haybaysan doonin warkii subax dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkay shaafici sheekay isla asaga ayaa ii farsameynaya anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiinaya intaan warkan warka xiga ku kulmi doono dhegeystayaal saaxiibayaal waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
radio cadaado xogduu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
oga loogu sheegaa soomaalidu u xagaad